raxmaan raxiim habeen wacan u wanaagsan dhegaystayaal halkan waraadiiha dalsan kuna soo dhawaada warka habeen qodobada ugu daroonna waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya iyo wafduu hogaaminayo oo safar shaqo ugu ambabaxay wadanka eritereya saraakiil iyo saraakiil xigeenno ka tirsan ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee kumaandooska danab oo maanta xaflad loogu qabtay xerada dugsiga gaashaanle allah naxariistay xasan tuur ee gobolka shabeellada hoose iyo madaxweynaha iyo wasiirka gaashaandhig oo ka qaybgalay xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo yeeshay kulan wadajir ah oo warbixin looga dhageystay wasiirka maaliyadda kusoo bandhigay warbixinta xisaab xirka sannadeedka wasiire ka tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya oo magaalada muqdisho kaga qaybgalay xafladda abaalmarinta iyo dhiirigelinta taxanaha dabin oo ay samaysay wakaaladda filimada soomaaliyeed dunida inteeda kale wararkan caawa idinkaga heynana waxaa ugu daroon xisbullaahi oo saameyn xoogan ka dhex yeelanaysa dagaalka u dhexeeya xamaas iyo israa'il
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
habeen wacan oo wanaagsan waa habeenimo arbaca ay sii baxayso qamiis soo gelayso taarikhda ku astaysan tahay sagaalka oktoobar dulmarka warkayga ayaad maqasheen markana u diyaargaroowa isagii oo intaasi ka faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdi oo hogaaminayo ayaa waxa ay u ambabaxeen wadanka eritereya safarka madaxweyne xasan sheekh ayaa ah mid shaqo waxa uuna qulan xasaasi ah la yeelan doonaa madaxweynaha dalka eritereya isias afaweerki labada mas-uul ayaa la filayaa inay kulankooda ugu hadlaan xiriirka iyo iskaashiga labada dal ee soomaaliya iyo eritereya gaar ahaan arrimaha geeska afrika wafdiga madaxweynaha ayaa waxaa ka mid ah oo safarkan ku herinaya wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalk soomaaliya axmed macalin fiqi madaxweynaha ayaana waxa ee inta uusan u safrin magaalada asmara ee dalka eritereya waxa uu tegay xerada belidoogle ee gobolka shabeellada hoose halkaasoo uu gacanta ku hayo mareykanka madaxweynaha ayaa markii uu tegay xeradaasi waxa uu salaan sharaf ka qaatay ciidamo ka tirsan kuwa xooga dalka oo ku sugan xeradaasi wuxuuna madaxweynaha ka qaybgalay munaasabad ay ku qalinjibinayeen ciidamo cusub oo tababar ku dhammaystay belidoogle isaga oo tababarka usoo xiray ciidamadaas oo ka mid noqonaya kumaandooska danab ee xooga dalka soomaaliyeed ciidamada cusub ayaa sidoo kale qayb ka noqon doona howlgallada haatan socda ee dalka looga xoreynayo al-shabaab kuwaas oo ay hogaaminayso dowladda federaalk soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa inta uu ku sugnaa xerada belidoogle waxa uu kulamo kala duwan la qaatay saraakiisha ciidanka mareykanka ee gacanta ku haya xeradaas isagoona kala hadlay arrimo kala duwan oo ku aadan taageeradooda ay siiso soomaaliya xafladda kadib khudbad ayuu ka jeediyey madaxweynaha xerada balidogle
waxaan rabaa hal mid mar walba inay idinku taagnaato qalbigeenna ay ku jirto xusiistiinna ay ku dheeraato waxa dagaalamaahi qoray ma aha hub ma aha taangi ma aha madfac ma aha waxa dagaalamaa waa qof waxa dagaalamaa oo guul ka soo hooya goobaha dagaalka waa qof qoriga ma ah qoryo waaweyn rasaas badan taangiyo badan maxaan ku idhaha madaafiic badan waa kaalmo waa tuul la isticmaalo oo askariga dagaalama yahay uu isticmaalo haddii askariga meesha ka maqan yahay haddii askarigii garaadkiisa uu hooseeyo haddii askarigii tababarkiisa uu hooseeyo haddii askarigii daacadnimada uu dalkiisa daacad u yahay uu hooseeyo qorigu waxba ma taro guulna ma soo hooyo hubku wax ma taro guulna ma soo hooyo waxa dagaalamay ee soomaaliya maanta inta xorowda xoreeyey ee ka qaaday cadowga waxa waaye wiilasha iyo gabdhaha soomaaliyeed waay waxaan rabaa marka inaad mar walba qalbiga ku haysid adiga waayo ha fiifiirinin dhinacyaha aawa baabihii aawa diyaaradii aawa magaciisii wax weyn kuuma soo tarayso yes waa kaalmo way ku kabe hawshaaday fududaynay waxaasoo dhan oo qalab ah laakiin qalabka lafsadiisa dadaa ka dambeeya waxa dhaqaajiya diyaaradda wada hubka rida taangiga wada madfaca rida dhammaan waa dad dadkiina waa idinka waxaan rabaa marka nin lagu seexdo waa seexan adigaa laisku kaa hadlaynayaa inaad adiga marka walaxan noolaynoo nafi ku jirin oo tuul ah oo loogu talagalay inaad albaabka ku furato maxaanku yidhahdaaye aad eh, ku goosato midida hilibka aad ku goosatoo kale iyo kashawiitada aad maxaa boolka ku dhuuqsato waaya hubka aad haysataa waa adeega adiga kuu adeega haddaadan si saxa ugu adeegan laakiin inaad si saxa ugu adeegatidna waa inaad caqliga ka adeegtaa dhiiranaanta daacadnimada adkaysiga dhammaan qofay ka suuroobaan qoray kama suuroobaan madfacna kama suuroobaan qalab kasta oo aad u baahan tihiin maalin walba maalinta ka dambaysa waa ka fiicannaha saraakiishiinna iyo saraakiil xigeenkiinna mas-uulaad tihiin waxaad mas-uul ka tihiin wiil iyo gabarh soomaaliyeed oo naftiisa soo qadimay oo inuu dhinto naftiisa u soo qadimay ayaad mas-uul ka tahay wiilkaasi inuu guul keenaad mas-uul ka tahay iyo gabadhaasi gabadhaasi inay badbaaddo oo wiilkaasi uu badbaadaad mas-uul ka tahay oo si maalaa yacni aad dhiiggiisa aanu u bixinin oo meel aan la filaynin iyo dayacaad adigu awaamir aad bixin weyday iyo ximaayo ilaale aad ilaalin weyday aanu ku dhimanin aanu ku dhaawacmin yaa mas-uul ka tahay intaasoo dhan haddana inaad guul keentaanaad mas-uul ka wadatiin naftu maalin dhace qur-aanka qofku markuu dhimanayo saacadna looma kordhinayo saacadna lama soo hormarinayo dhimashadiisa dadaal waa re- ma reebana dadaal waa halkiisa inaad dadaasho khatarta iska ilaaliso waa waa waajib ku saaran waay na wada saaran waay war mas-uulaad tahay qof kastoo mas-uulana wuxuu mas-uul ka yahay waxa oo loo diray uu mas-uul ka yahay qofkii exceptional oo wixii loo diray waa shaqada loo dirayna darab waa inay guulaysataa waa
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo tababar usoo xireeyey saraakiil iyo xigeenno ka tirsan ciidanka danab ayuu kaasi ahaa markan xildhibaanada golaha shacabka maanta waxa ay yeesheen kulanka wadajirka ah ee golaha shacabka waxaana kulanka shir gudoominayay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka een marwa sacadiyo yaasiin waxaana sidoo kale gubjoog ahaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka hoose ama aqalka sare iyo kan labaad ee aqalka hoose iyo sidoo kale een gudoomiyaha ku-xigeenka een labaad ee aqalka sare Een, waxaa warbixin looga dhageystay wasiirka maaliyadda oo kusoo bandhigay warbixin sanadeedka warbixinta xisaab xir sanadeedka laba kun saddex iyo labaatan
warqaddan oogala soo gudbiyey miisaaniyadda waatan baarlamaanka labadiisa aqal teestaatadiisa iyo saxiixii gudoonkaba lama socdo xagow ka soo galay baarlamaanka sharcigan ii yeerin waxaa idin aad su-aasha lagu weydiiyey aad ka jawaabto oo warqadda tan meesha taallo oo ra-iisul wasaaraha keliya ku saxiixan yahay aad si toosa filla diritaa ka soo dhigteen xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa maanta waxa ay kulan wadajira ku yeesheen xarunta villa hargeysa ee magaalada muqdisho waxaana kulanka shir gudoominaysay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka xildhibaanad sacdiyo oo ay weheliyeen gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare kan labaad ee golaha shacabka iyo sidoo kale kan labaad ee aqalka hoose kulanka maanta waxa uu ahaa een, akhrinta koowaad ee warbixinta xisaab xidhka sannadeedka iyo sidoo kale aj- akhrinta koowaad ee xeerka qoondada miisaaniyadda ugu horeen wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya biixi ciimaancige ayaa waxa uu xildhibaanada golaha shacabka warbixin ka siiyey een, xeerka qoondada miisaaniyadda
macna ahaan miisaaniyaddu waa odoros ku salaysan xaaladaha dhaqaale ee la filayo inta u dhaxaysa bisha januari iyo disembar ee sannad kasta oo saldhig u noqota qoondada sannadkaas lagu dhiso een, cuduraska miisaaniyadda sannadkan miisaaniyadda aan idiin soo gudbinay ee hortiinna taalla waxay u qaybsan tahay sidii caadada ahayd kharash iyo dakhli ku-talagalka labada kun iyo shan iyo labaatanka ayaa guud ahaan ah mid gaaraya dhanka dakhliga marka la eego oo is u qaybsama dakhliga dakhliga gudaha iyo deeqaha labadaas waxa uu isku noqonayaa hal bilyan saddex boqol siddeed iyo toban kun afar boqol shan iyo toban milyan oo ah
qaar ka mid a xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo senatarada ayaana su'aalo kala duwan waxa ay ka weydiiyeen xisaab xirkaasi
warqadda noogula soo gudbiyey miisaaniyadda waatan baarlamaanka labadiisa aqal teestaatadiisa iyo saxiixii guddoonkaba lama socdo xagow ka soo galay baarlamaanka sharcigan intaasaa ah su-aashii ugu weyn ma ku taalla teestaatadii labada aqal saxiixii guddoonka baarlamaanka kuma yeello xaggee ku naga soo galay sharcigan wasiir adigoo mahadsan xisaab xirka aad soo gudbiseen een, kuma caddo ma detail gareysno lacagtii la isticmaalay ayadoo wadar ah unbaa qoran detailiskii ma qorno sida borojektiyadoo kaleeta horena waa u codsanay markii miisaaniyadda lasoo gudbinaayo borojektiyada ha la soo alashaan faahfaahiyo oo borojektiga meesha uu ku laga fulinaayo lacagta keliyayana loo soo qorin aan hore u dalbanay haddii miisaaniyadda markii lasoo dalbanaayo ama la keenaayo aan la caddayn karin borojektiga inuu fulaayo iyo in kale saa ku andacooteen haddee hadda xisaab xirkii borojektigan fulay oo aad soo xisaab xirteen waxaa la rabaa meelihii laga fuliyey in lasoo caddeeyo datan meesha taallo oo ra-iisul wasaaraha keliya ku saxiixan yahay aa si toosa filla diritaa ka soo dhigteen guddoonka guddoonka hadda marka waxaa laga rabaa inay arrintaas ay saxaan waa arrin khalada waaye Een, waxaana keenaya u malaynaya waa isku milanka waaye in si xisaabta ama xisaab xidhka aan soo gudbinay oo xildhibaanku uu tilmaamay inaanay sax ahayn haddaanay warbixin maaliyadeed ku qoran tahay hase yeeshee haddaad akhrido sharciga maamulka iyo maaraynta miisaan een, maaliyadda dalka ee, labada kun iyo sagaal iyo tobanka qodobkiisa shan iyo afartanaad faqraddiisa koowaad magaca uu u yaqaano xisaab xidhka waxaa weeye warbixin maaliyadeed marka annagu magac cusub ma hindisi karno sida uu sharciga ugu qoran yahay booy ayay ugu qoran tahay waana baadhi kartaan qodobka shan iyo afartanaad faqraddiisa koowaad warbixin maaliyadeed baa ku qoran qorarkaasi waxay u kala qaybsamaan madaxyo kala duwan agab iyo adeeg mushaharaad waxyaala saasa koodharkaas brograam kuma dhisna miisaaniyaddeena maalinta ay miisaaniyaddeennu u guurto in brograam lagu dhiso
ugu dambeyn guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka xildhibaanad sacdiiho ayaa soo xirtay fadhiga golaha waxaa lagu wareejinayaa guddiga ha lagu wareejiyo labada gole ee miisaaniyadda si ay usoo diyaariyaan waana mahadsantihin maantana sidaasay inoo ku xiran tahay aad iyo aad waa mahadsantihin
juulo shaakir warbaahinta dalsan xarunta villa hargeysa magaalada muqdisho
markana haddaan eegno wasiire ka tirsan xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya waxa ay tiyaatarka qaranka soomaaliyeed kaga qayb galeen een, xafladda lagu abaalmarinayay jilayaasha taxanaha dabin oo ah een, filin bulshada soomaaliyeed ay aada ula laceen waxaana soo qaban qaabisay wakaalada filimada soomaaliyeed waxaa goobjoog ahayd wasiirka wasaaradda deegaanka isbedelka cimilada khadiijo al maqsuumi een, maarayaha tiyaatarka qaranka ee abwaan cabdulaahi cismaan guure ku-xigeenka abwaan maki xaaji banaadir gudoomiyaha dhalinyarada gobolka banaadir dadweyne aada u fara badan fanaaniin abwaano iyo qeybaha kala duwan ee bulshada waxaana inta ugu badan een, halkaasi lagu soo bandhigay filimka iyadoona la abaalmariyey jilayaashii filimka oo ay ka mid ahayd door muuqdan ay ka qaadatay nimco heebe oo ah turjumaab muddo fara badan ka guda jira een, saaxadda ee dhanka iyo madadaalada bulshada soomaaliyeed runtii bulshada soomaaliyeed ayaa falinkaasi si weyn ula dhacay warkii habeen caawa aad kala socoteen raadiyaha dalsan waa naginta ciddu warkayga seega barahena bulshada ayay ka heli karaan intaan warkan warkiisa xiga ku kulmi doono waa dhammaanteen oo dhammaanteen idinleh habeen wanaagsan
wararka aad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahel yaabaa talalhel